kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada london toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mida beelaha soomaaliyeed waa dhaqan foolxun oo muddo dheer soo taagnaa welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beelo soomaaliyeed oo in muddo ahba tabanaya inaanay helin cadaaladii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka muwaadinka soomaaliyeed toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaadda aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga soomaalida iyo sida wax looga qaban karo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya injineer yarow shariif aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la haybsooco kuna nool gobolka scotland ee dalka britain sheekh horseed nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada colombus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo waddo ololeh lagula dagaalamayo qabyaaladda cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee magaalada tan london iyo faadumo cismaan maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda waxaanan ku hormarayaa injineer yarow shariif oo aan jeclahay in aan wax ka weyddiiyo sida uu u arko faquuqa iyo haddii uu ka warhayo xilliga uu soo bilowday ridwaana waad mahadsantahay waxaan salaamayaa maaragtay bulshaweynta soomaaliya meel kasta ay joogaan khaasatan dadkaan u doodo oo qowmiyadan jareerweyne ama soomaali bantuan u dooday ayaan salaamayaa baxdiina guud ahaaneen v o edan waa salaamaya fursadan qaaliga aana siiseen aad iyo aad ugu mahadsan tihiin yani cudur baa jira oo weligiisa ka jiri jiray soomaaliya oo dowladihii horena u horkaceen laakiin aan ka bilaabo masalan dhibaatada ee faquuqa soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay islamarkaana xoogsatay maaragtay markii xornimadii la qaatay xilligii gobonimo doonka ee soomaaliya tusaale ahaan haddaan u qaadano xubnihii s y l waxay ka as-aaseen yacni si loo sameeyo s y l somaali youth league marka ulajeedada waxay ahayd soomaali barwaaqo ay gaarto laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada ah marka dadkaasi waxay weligooda aaminsanaayeen in dadka deegaanka koonfur oo degan ku baxsan beeralayda oo loo yaqaano jareerta ama baantuuga u badan yihiin aanay soomaali ahayn taas waa nasiib daro xukunkii haddaad fiirisid s y l wax bay ku soo as-aaseen fikradihii fiicnaana ayagay iska lahaayeen sidii sheekh sakaawudiin raximahullah iyo intii kale ma aragtay laakiin haddaad fiirisid marka arrinta yacni haddaad fiirisid madaxdii sare oo waktigaas oo jiray mudane wuxuu ahaa aadan cabdulla cusmaan ilaa kan hadda joogo oo farmaajo ay u arkaan arrintan adin anaga maanta aan ka sheekaysanayno inay si caadi u tahay waa garta beelo kalena dabcan way jiraan oo oo soomaaliyeed oo faquuqan la kulmo waa jeclaan lahaa haddii aad aad ku maya waan kuu soo wada walaal marka dadka faquuqan keli kuma koobna kuwa qowmiyadda baantuuga dad waxaa jira oo loo yaqaano gabooye dad waxaa jira banaadirya loo yaqaano dad waxaa jira reer baraaba loo yaqaanaa jira iyo dad oo iska yaryar oo iska itaal darano oo masaakiina itaal daro macnaha tabarta ma aha ayna ogoleen inay dad dilaan marka markaas marka haddii taas aan dhahno yacni waa lagu tuntay xaqooda beerahooda la qaatay marka aniga aniga hadda aan kusoo noqdo koobkii maaragtay masalan nidaamka ka jira soomaaliya nidaamka ka jira faquuqa aada sheegayso yacni wuxuu u dhigmaa kuwa koonfur africa ka jiri jiray iyo dawladan la dhihi jiray maaragtay zimbabwe ama la dhahayo zimbabwe laakiin kii soomaaliya ka jira iyo kan zimbabwe ama so koonfur africa way kala bedelan yihiin raggaasi si bareer aya dastuurkooda ay oogu qoreen waxba kama qarsaneen caalamka laakiin kan soomaaliya waa waa lagu daahay yacni ma ma way inkiraan aad iyo aad baa u mahadsantahay yarow bal markana aan u gudbo sheekh horseed nuux oo aan jeclahay inaan weydiiyo isna aragtidiisa iyo waxa islaamku uu ka qabo bismillaahi walaal ruban waad mahadsan tahay runtii hawshaqooyinkeed ummadda u haysa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed runtii aafada ama ibtilada haysatay waxay ahayd waa qabyaalada ahayd oo weligeen waan ogeyn oo waa midda keentay inaan ana maanta qurbaha joogo adnaad qurbaha joogto dadku inta badan dalkii aan ka soo qaxno aafadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay iyadoo waxaan arkaynaa runtii la casriyeeyey hadday noqon lahayd in jamhuuriyaddii dalka la kala googooyo ama gobolaysiya wax lamid a waxa hadda nagu cusub waa sifo iyada ku lug leh taasoo ma aragtay haybsooca oo faquuqa oon anigu ugu yeedho gacalta koorid gaadhi runtii waxaan odhan karaa heer aada u fool xun oo bermadow ku ah taariikhda mujtamaca soomaaliyeed de waxaana tusaale fiican u ah qadiyadii foosha xumeyd ka dhacday ee maaragtay walaalkii la gubay maaragtay arrintii guurka iyo waxaa ku tacalluqday marka faquuqaasu waxa weeyaan runtii mid heerkaa inuu gaaro mujtamaca soomaaliyeed ku cusub baan odhan karaa iyada oo uu qeyb ka yahay ama ay hooye u tahay aafada guud ee qarannimadeenii burburisay ee maanta keentay ummaddeenu inay maaragtay dibadaha ku baylahdo ee keentay inaan saxaraha ku baaba'no badaha ku le-eno taas iyay qeyb ka tahay marka waa weji fool xun oo indaweyd soo baxay oo runtii aad iyo aadna sharaf darro uga ah sooyaalka mujtamaca soomaaliyeed iyo qarannimadoodaba waa yahay marar fara badan waxaa laga hadlaa in xataa dowladihii soo maray soomaaliya tan iyo lixdankii in shaqadii loo baahnaa aanay qaban marka laga hadlayo dastuurka in uu qeexayo ka sokow inaanay jirin xeerar la dhaqangeliyey ama xeerar la qoray oo looga hortegayo faquuqa iyo haybsooca qaar ka mida beelaha soomaalida lagula dhaqmo laakiin dhinaca kalena waxaad moodaa in culimada laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen sidii dadka looga wacyigelin lahaa waana loo siin lahaa loo fahamsiin lahaa islaamka saxda ah waxa uu ka qabo dhaqanka noocan oo kale ah waa run runtii arrin jirta weeyaan oo weligeed intii dowladnimada ummadda soomaaliyeed ay jirtayba waanu arkayna runtii qabyaalada ha la aaso iyo qabyaaladu maaragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamid ah laakiin sideedaba bini aadamku dabci waxaa jira wuxuu tixgeliyaa waxyaabaha xisiga ahee u muuqdo waa dabci basharnimo weeye waxaan leeyahay marka iyadoo saa loo caybeynaya mar walba qabyaaladii oo culum iyo caamaba laga wada hadlayo ayaa haddana waxaa dhab ah inay muuqato raadkeedii uu qoyan yahay dhinac walbana ay naga burburisay culimada kolka dhankooda loo soo jeesto waxaan dhihi karaa runtii dhawaaqoodu ma yareen oo qabyaalada markay noqoto intaa waa ay ka hadlayeen laakiin gaabis waxaa jira iyo meelo bulshadu ay farta ku fiiqdo oo ah haddii la arki lahaa culimo magac ku leh mujtamaca soomaaliyeed dadka loo soo istaaga ah oo iyagu ma aragtay camal ku jabiya dhaqanka foosha xun ama markaa la arko awlaadooda in ay u guuriyaan awlaad markaa ee ku abtirsata beelaha nasiib darro la faquuqo ama la haybsooco ama in la arko sheekhii laftiisii oo markaa guursanhaya qof ka mida maaragtay dadka la faquuqo ee la gacalta kooro runtii waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed dastuur wax lagu qoro iyo wax halkudheg ah intaasaa uga cuslaan lahayd marka meesha gaabisku ka jiro runtii waxaan dhihi karaa nalagu dhaliilo runtuna ay tahay waa dhinaca culimmadu laakiin dhanka kale runtii xag dhawaaq iyo xag dowraad intaa waxaan isleeyahay dhinaca runtii way ka soo baxeen dhinacii in lagu camal falo oo culimo waaweyn oo magac leh jiilal dhan iyo ducaad iyo la arko in iyagoo samaynhayo guursanaya walaaladooda dhaqankan foosha xun ma aragtay lagu riixahayo ayaa runtii dawo u noqon lahayd baan dhihi lahaa waa yahay markana waxaan u gudbinayaa cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada tan london iyo aragtidiisa ku aadan faquuqa iyo haybsooca waa mahadsantaha ridwan mar kale runtii waa nasiib darro jirta waaye runtii muddo dheerna jirtay marka in si guud iyadoo maantay loo ilaalinayo xuquuqda bini aadanka oo qof kasta la rabo in loo ilaaliyo xuquuqdiisii lagana faa'iidaysto asagii in dad soomaaliyeed si gaara loo faquuqo islamarkaasna laga dhex bixiyo bulshada runtii waa nasiib darro muddo dheer haysatay dalkeenna waxaana ay mudan tahay in maaragtay lagu dadaalo sidii xuquuqdaas loogu celi lahaa dadkaas walaalaheena marka anigu sidaasaan qabaa aad buu u mahadsan yahay cabdiqaadir waa u soo noqon doonaa waxaa istuudiyaha ila fadhida faadumo cismaan maxamed oo baratay caafimaadka maskaxda waxaan weydiinayaa bal saamaynta ay dadka ku yeelan karto marka haybsooca ay la kulmaan iyo fikirka ay ka qabto dhibaatadan gaamurtay ee wakhtiga dheer ka soo jirtay soomaaliya
waa mahadsanta adigoo su-aalkaas iisoo jeedisay haddaan ka hadlno ee faquuqa iyo xeybsooca soomaalida ka socoto anagoo hadda ku jirno qarnigii koow iyo labaatamaad waa wax aada iyo aada loogu xumaado ana oona laga xishoodo ani ahaan faadumo horta arintan horta mar badan waan ka fikri jiray oona ana researchna ka sameeyay markaan dib u eegay soomaalinimadayni iyo habka aan isku midab soocno aansaan isku muxuu ahaa aan isku qabiil ahaan aan isku yasno ama qof kastaba u malay inuu qofka fican yahay marka waxaan u malaya horta arin aada iyo aad u baahan tahay howl badan in la geliyo inay tahay tan labaad arintan horta wax badan ee bulshada ay ku biirin kartaa ay saameyn badanna gaarsiin kartaa walaahi dhibaato aada iyo aad ay fara badan uu gaarsiin karaa dhinaca saan kaaga sheekeeyay dhaqanka ama muxuu ahaa in cadaaladdan haddaan si gaar ah uga hadalna dhinaca guurka ah wuxuu gaarsiin karaa dhaawac weyn qofka labada haddaan ka hadlan laba qofood oo isdoortoo kale ama isjeclaaday haddana isku keenaya isku af ah isku diin ah isku hal beled kasoo wada jeedo oo haddana dhaqankii haddana kala saarayo uu leeyahay qof hebel ka dhashay qofna hebel ka dhashay psychologically ama maskaxi ahaan xanuun maskaxi ahaan u keeni karaa ayna haddana ku biiri karo biniaadanka caro uu ku biiri karo biniaadankii inuu stress gooni ahoo self steamkiisa ama kalsoonigiisa uu yaraan karo oo haddana ka xishoonayo meesha uu kasoo dhashtay ama meesha uu kasoo muuqday uu leeyahy alla haddaan reerkan galo maxay beri caruurteedii gaarsiin karaan tana ay ku qaadan karto qeyb weyn caruurta maskaxi ahaan damaj u gaarsiinaa leh oo heer falaanay ka dhalato anakoo laandheer ah waa waxay soomaali dhaqan ahaan u noqdeen ani laandheer adi laangaabaa tahay waa dhibaatooyin waaweynoo shacbi ahaan ay gaarsiin karto ma ah hal qofood kuma koobna aad baa umahadsan tahay faaduma waxaan ku noqonayaa injineer yarow shariif waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo maxaad ka warhaysaa ama maxaa ka mida dhibaatooyinka aad og tahay dadku ay la kulmaan muxuuse dareemi karaa qofka marka la faquuqo ama la haybsooco masalan ka soo qaata yani dadka heebsooca waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc kasta ah dhanka siyaasadda kumalaha dad matalaya oo qiimo leh xitaa kuwa ku jira maaragtay xildhibaanada ama mas-uuliyiinta kale waxa weeye waxaa loo maleeya shaqaale meesha ka shaqeeyaan mooyaane haybadii xildhibaanadii ama xataa askari oo sare hadduu yahay maba loo arkooba inuu tan yahay taasna waxa weeye laga soo bilaabo lixdankii iyo fursadii waxbarashada haddaad fiirisid yacni mathalan ka dhig magaalada gudaha muqdisho haddaad fiirisid iyo magaalooyinka waaweyn sida kismaayo iyo iyo jubbooyinka baydhabo iyo dhulkaasi dadka la faquuqa nooc kasta ahaada kuwa qowmiyadda jareer weyne ha ahaadaan ama maaragtay kuwan xil kuwa maaragtay iyo harka lagu tilmaamo ku yacni wadooyinkay daahsan yihiin malaha waxbarasho hooy ayaga tagaana ma haystaan soomaaliya maadaama aad sheegtay ilaa lixdankii in arrimahan ay soo jiitamayeen waxaan la soconaa dastuur inuu jiro meelaha qaarkood lagu xusay laakiin haddana aanay jirin xeerar si weyn u xakamayn kara ee dhibaatadan maxaa hortaagan ay kula tahay in dowladda soomaaliya ay dhaqan geliso ama ay qorto xeerar aada u adag xeerar ma qodayso masalan kadhig haddaan haddaan ku siiyo aniga kolley mabda-iyan waxaan kasoo horjeedaa xeerka maanta soomaaliya lagu dhaqaayo kow aniga yani dadkan anigaan u dooda kama qeyb qaadan da diyaarinta dastuurkaas labo yacni wax hirgelinayo oo diyaar u yahayna maba jirtaba sababta waxa weeye mathalan ka soo qaado yacni dhibkan heebsoocan la sheegayo oo ninkii dhobeed oo la dilay isagoo nool bansiin korkiisa lagu shugay lagu daaray yahay madaxdii qaranka ugu sarayso ibrahim ministerka ahaad oo presidentii oona waxba aanu ka odran oona u arkaayo shayan caadi ah nasiib daro horta taasaan odhan karaa marka marka waxa weeye yani dastuurka aad sheegayso yaabay ninkii masele madaxweyne wax ka sareeya male haddii nin noo la gubay bensiin lagu gubay hataa ma u malaynayo maalin maalmaha ka mid in la weydiin doono soo ugu jawaabay ma aqaani i don't know ani waa ka xishoon lahay maarata darajadaas inaan dibadda tago oo waxyaalahaas oo kale marka annaga waxaa nagu go-an in arrimahaasi maaragtay meel aan saarno yarow aad baa u mahadsan tahay cabdiqaadir axmed nuur waa u soo noqon doonaa si aan wax uga weydiiyo waxa siyaasadihii iyo shuruucdii dalka soo maray arrimahan ahmiyad gaara loo siin waayey oo wax looga qaban waaye laakiin aan ku noqdo sheekh horseed oo ka dhawaajiyey in culimmadu inkastay ka hadlaan haddana ay ka gaabiyeen inay bulshadaas la takooro ama lahayb sooca ay ku soo dhowaadaan oo ay dhex galaan oo ubadkooda ay u guuriyaan gabdhahaas ama iyaga laftirkooda ay tusaale noqdaan oo ay dhex galaan bulshadaas oo ay ay qoys abuuraan waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiye sheekh maxaa ka hortaagan culimada in tallaabada noocan oo kale ay qaadaan xaqiiqatan de runtii jawaab markaa caama ma wada hoyn karo ee culimada waxaa runtii suuragala in qofka sheekha ah maaragtay uu qof markiisii horeba dookiisa ama maaragtay uun meeshii calafka u maray uun ka guursaday ahaa oo runtii maaha oo taas waxay ku xiranaysaa case by case bay noqono qof walbay wax ugeeya laakiin waxaan dhihi karaa dee waynu aragnaa oo culimmadu khayr allaha siiyo walaadka reerkii ka waran lama yidhaha reerihii ka waran baa la yidhaha bay soomaalidu tiraa meeshaana waxaa ku naban fariin ah wadaadku waa qof iska xaasas badan runtii marka bal inun xaasaskiisa laga dhex arko yaa fiicnaan lahayd oo meeshaa runtii waxaan dhihi lahaa wadaadadu marba haddii xaas mid in ka badan ay guursanhayaan ummaddu dee kuba taqaano in bal kuwa kale ay ka dhigaan dad uun ka socdo dadkaa la faquuqo saasaa runtii noqon lahayd xaggaa ka gaabis baa jira iyo in runtii bulshada si cad ay ay ugu sheegaan masalan waxaan dhihi karaa nidaamkan maanta dalkeenna aanu go-aansanay inaan isku ma maamulno four point five ka liraa waa nidaam runtii sharciga iyaga garab marsan marka wadaadada laftooda inkastoo duruufuhu keeneen la odhan karo oy soomaalidu malaha si kale ku heshin weyday haddana inay farta ku fiiqaan waxyaabahaas oo kale oo ay yidhaahdaan maaragtay waa wax sharciga islaamka garab marsan inay aada uga nasteexayeen dadka maaragtay hogaanka inoo haya taas runtii waxay fududaan lahayd dadka markaa pointy five-ka loogu yeedhahayo la quursanhayo in markaa iyagu ay noqdaan dad bulshadoodii kamid ah oo maaragtay sida qabaa'ilada kale iyo beelaha kale iyo walaaladoodba ay xaq ugu leeyihiin xukunka iyo hogaanka dalka inay kusoo fadhiistaan iyaguna qofkii markaa kartile kasoo bixi kara kusoo fadhiisto marka runtii waxaan dhihi lahaa culimadu iyagoo aada u dadaalaya haddana waxaa loo baahan yahay bal dadaalkooda weji kale inuu yeesho oo wax muuqday bulshadu arkaan markan ay ku dhaqaaqaan aad baa umahadsan tahay sheekh horseed waxaan markan u gudbayaa cabdiqaadir axmed nuur cabdiqaadir maxaa diidan ama horeyba u diiday in dowladihii dalka soo maray iyo siyaasadihii dalka soo maray aysan waxba uga qaban faquuqa iyo haybsooca
ra'yigeyga waxaan isleeyahay dhibaatada itaacadiyada loo geystay iyo faquuqa aada sheegtay in lagu hayo qaybo kamid a bulshada soomaalida dawladihii jiray maxay wax uga qaban waayeen runtii waa iska caddahay dawladihii bilowgii dhashay aan idhaahdo lixdankii waxaad moodeysaa in ay runtii ahaayeen maaragtay dawlado ama dawlada aan idhaahdo sharcigu runtii meelo badan ka shaqeeyey ilaa xadna tacadiyadaas hadda aada sheegayso inkastoo ay jireen maaragtay haddana waxaa la dhihi karaa de sida hadda ay yihiin way ka roonaayeen sidoo kale aniga waxay la tahay dadkii soomaaliyeed guud ahaan ayaa ku dhibaatoobay dawladihii markii laga soo bilaabo xilligii militariga toddobadii shantii sano ugu horreysay wixii ka dambeeyey xukunka qabteen marka dalkii dhammaadaaba burburay burburkii kadibna burbur kale oo kasii daran ayaa dhacay in aan la xakamayno dawladihii ku-xigay laftirkoodu ay awoodi waayeen inay nidaam dawliga wanaagsan meeshii uu ka dhasho ilaa waktigaan aan joogno maantay si guud kala shaki iyo iyo maaragtay kooxaysi iyo koox yar oo hadba maaragtay dana ay leedahay ay fulayso unbay noqotay maaragtay dowladnimadii soomaaliya runtii dhibaatadan hadda aada sheegtayna lagama bixi karo haddii aan la helin dawlad xoog leh oo tabar leh taasoo ilaalisa dhammaan xuquuqda dadka soomaalida maaragtay runtii dastuurkan oo hadda aasaas u ah dastuurkii lixdankii waxaa la dhihi karaa oo tubyadiisa koowaad iyo labaad waxay ka hadlahayaan xuquuqda aasaasiga ah guud ahaan aadanaha iyadoo sideedaba xuquuqda bini aadamku aysan keliya ahayn qoraal ay sameeyaan dawlada laakiin xaq sharci ah oo qof kasta ilaahay siiyey xuquuqdaas ayaa wey xuquuq guud waaye maaragtay marka xuquuqda dastuurka soomaalida markaa si gaara hoosi usii degtana ilaa qodobada toban ilaa sidii labaatan waxay si fiican u dhigayaan in dadka soomaalidu amba qof kasta oo soomaaliya xuquuqdiisa iyo waajibaedkiisa asaasiga ah oo ah xaqa xoriyaadka xaqa nolosha xaqa nabadgelyada qofku xaq u leeyahay xaqa inuu siyaasada galo xaqa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo aan lagu tuman maaragtay ra'yi hadday noqo lahayd iyo haddii noloshiisaba noq lahayd ayna yihiin xaqa ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta dadka soomaalida waayahay aan markana fursad siiyo faadimo cismaan maxamed oo stuudiyaha dabcan ila joogta faadima qof dumarahna waa tahay waad ka warhaysaa in mararka qaarkood gabar sharaf leh oo diin leh oo qurxoon ay suuragal tahay in beelaha qaar ay quursadaan oo aanay guursan muxuu qofka dumarkaa dareemi karaa tusaale ahaan maxaad dareemi lahayd adigoo qof dumara marka dhibaatada noocan oo kale ay kugu dhacdo wallaahi booyinkaas horta horta waa booyinka ugu muhiimsano ani ahaan faadim aan dhaawac weyn aan u dareemayo qofkaas because anigoo ah waan hooyana waa ahay gabarna waa ahay haddaan mitaal aan iska soo qaada anigoo maanta laga yaabo wiilka darskay iga soo horjeeda anoo jeclaaday aan haddana aan jaceylkaygu u sheegi karin oo aan ka baqanayo waxay societyga ama waxay bulshada aan ku noolnahay ay ku sheekeysanayaan asigii hadda hadduu rabo inuu wixii ila wado laakiin uu ka baqanayo maxay bulshadaas ku dhihi doonaan beri gabadhaas faadumo oo reerkaas ka dhalatay ee ilmo ka dhalay ama reerkiisa laga yaabo inay ka go-aan faadimo daraadiisay marka kalsoonidadeed aadi aday hoos u dhacaysaa anigii waxay igu abuureysaa muxuu ahaa werwer cabsi kalsooni daro yacni maskaxi ahaan dhibaatooyin badan ka dumar ahaan laga yaabo haddaan inaan nafteeda aan waxa gaarsiiyo because waxaan doonaya inaan helin wayna dhacday mar badan gabdho badan oo is dileen because ay ka mid ahayd gabar jeclaatay wiil ay dugsi isla dhigi jireen gabadhii waa this is a true story actually dhacday markii gabadhii wiilkii raba in loo doono wiilkii waxaa la ogaaday gabadhii inay ka dhalatay reer qabiilka yaryar oo dadkan aan saa anaga oo haddana waxaa lis qofka shaqadiisii aa lagu caynaya shaqana cayta ma gasho waa reerkeeda waxay qaban jireen asalkooday leeyahay reerkaasay ka dhalato ma guursan karto gabadhina uuray leedahay wiilkii reerkiisaa loo imaado la tuugtamay waxaa doonaysa waan ku siinana gabadheedaa sariir noo saarno noo guursada ilaahi wuxuu kasi gabadhii in reerka ay diidaan gabadhii inay isdisho nafteeda qaado iyadoo uur lah ay laba ruux lagu waaye qabiil iyo intay midab sooc aan hayno aan kala hadlayno waa wax aada iyo aad oo u xanuun badan waayahay guud ahaan marka la eego dumarka soomaalida waxaa la rumaysan yahay in aysan helin waxbarashadii loo baahnaa iyo fursadihii shaqo ee loo baahnaa oo dee dumarkao dhan ay ka siman yihiin laakiin marka la eego dumarka qaarkood ka soo jeeda beelaha la haybsooco ama la takooro dhibaatadaas dhib ka badan ama ka xoog badan inay qabaan ma aaminsan tahay ha absolutely way qabaan because tacliinta waxyaalo badana qofka dumarka ama qofka liito ku kordhiyaa haddii adigoo liito oo markii horen lagu yasayo oo tacliinkina aad haysanin adduunkana waxyaalo badan ay kaaga dhiman tahay waxaa ku kalsooni darada aadi aada u weynaanaysaa cabsigana way weynaanaysaa maskaxi ahaane qofka markastaba ugu ka liitaayo ay tahay wuxuu isku hogaamiya ama isku difaaca ama uu maanta uu leeyahay waxaanan aan qofkan isku bandhigi karaa ma haysto marka tacliinta waa meesha ugu muhiimsan u baahan dadkan in la siiyo dumar ahaan horta dumarka waa waxa qoos ka soo dhiso waa wax shacbiga soo dhiso waa wax aada iyo aada loogu baahan yahay waa tacliinka injineer yarow shariif aadan ayaan jeclahay bal inaan weydiiyo wacyigelin xilligan ma loo baahan yahay wacyigelin intee leeg ayaa loo baahan yahay si dhibaatadan wax looga qabto
wallaahi wa wacyigelin mushkiladii jirta waxaa jirta isxaqiraad iyo inkiraad ayaa jirta nin kastoo soomaali ah asagoo u jeedo waxaan inay jiraan maxaa yeelay de aniga yani qaba dadkan koonfur degaa webiyada agtooda degaa waxa weeye wax soo saarka dalka dadka soo saara way wadanka waxa dhisan waa ayaga marka isla markaasna nin kastoo waaba inkiraya maba ka jirto ku leeyahy faquuq haddiisan faquuq ku jirin bal ninka brim marka wafdi banaanka aadayo maxaa looga arki waaye beeralayda maxaa looga arkay hadda koonfur haddaa tagtid beledweyne kasoo bilaabo ilaa inta markaa aragtay dadkan beer falaayan waa la arkaa ayagoo dhiban waa la arkaa war beerahoodiyaa laga qaatay haddana shaqaala looga dhigay okay maxaa looga arkay man hay-adaha meesha meeshan ambashator maxaa looga waayey tan maxaa looga waayey macnaha faquuq ka jira aana qornayn kii south africa oo u dhigna farqiga udhexeeya saan kuugu celiyo waxa kaas waa qornaa kanna ma qorna waayahay aan markana siiyo sheekh horseed nuux
masalan firi habdhaqankeenu islaamka wuxuu ina barayaa haddii hadda la isweydiiyo qofka maxaa keena inuu ama qof haybsooco ama qabyaalada iyo qoysaysiga iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo wuxuu moodayaa qofku inuu ma aragtay wax ku noqon hayo ama sharaf ka helayo ama dadka uu kaga wanaagsanaanayo laakiin miisaanka islaamka ina siiyey waxa weeyaan sida ku cad maaragtay xadiiska rasuulka sal lay slam maaragtay aqwaaman yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw la yakunana ahwana cinda allahi min aljuclaan aw kama qaala sal allahu alay wasalam xadiiskii macnihiisu saas oo kale ahaa in qofka ma aragtay ku faano waxa ee dadka haybsooca ee waxa ku dhex dabaasha uu ilaahay agtiisa kala miisaan yahay bahalkan ay soomaalidu xaarwalwaalka tiraa ee saxarada walwalaaqday ku dhex nool in marka ummadda saa loogu sheego oo loogu caddeeyo waxay ahayd baan dhihi karaa runtii dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii dhaweyd dhacday mu'tamaraad weyn oo ma aragtay dhulka soomaaliyeed qurbe iyo gudaba meel walba in laga sameeyo oo lagu maamuusa ma aragtay arrintaa macnihii laga hadlay ahayd baan isleeyahay wax waa dhaceen oo dhowr qof oo de si gooniya fariimo ugudbisay waa jiraan laakiin mu'tamaraad waa weyn yaanu sugayna ceebta waxay naga haysataa runtii oonu jecel lahay gabdhaha isboortiga gale sida loo looga hadlo si lamid ah ama ka badanba waa in looga hadlo arrimaha caynkana maxaa yeelay tanaa ka fool xun aad baa umahadsan tahay aan fursad siiyo markana cabdiqaadir axmed nuur dadka soomaalida waa dad muslima in maaragtay wacyigelin xoog badan ay ka timaado dhinaca culummada laga rabo inay u noqdaan indho u noqdaan mar kastana aabbo u noqdaan iyo hooyo inay la helo maaragtay cadaalad in la helo marka culummadu hadday doorkooda gabaan waxaa hore u burburay maxaa la yidhaha dowladnimadii marka waxaa ku xigi kara un waa dadka waxgaradka ama wacyiga leh inay la diriraan qof qof inay kula diriraan oo ay tusaale u noqdaan maaragtay ummadda inteeda kale
waayahay gebagabada barnaamijka ayaan u gudbaynaa muxuu yahay xalka loo baahan yahay ee looga gudbi karo faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga soomaalida waxaan jeclahaa inaan ku bilaabo markan faadimo cismaan maxamed oo ila fadhida
xalkaas sidii horta loo gudbila saa markii horeba kugu sheegay arintan waxay u baahan tahay in aasaaska laga bilaabo waxbarashada in laga bilaabo in dadka in dhulka laga soo qaado horta wacyigeli badan in la geliyo in la baro muxuu ahaa in qofka cadaan inuu qof midoo ka sareynin qofka midoo qof cadaan inuu ka sareynin haddaan ka hadalno diinta in islaamka nabiga caleyh isalaatu wasalaam aakhir kelmadiisa ugu dambeysa wuxuu ahaa bin aadanka qof kale wuxuu ugu ficnaan karaa taqwadiisi ma aha lacagtiisa asalkiisa amreerku ku dhashtay waxa labadaas qofood kala duwin karo waa taqwada iyo diintiisa marka haddaan adnahay ummad muslimeed ama muxuu ahaa ummad wada qaybsado wadan isla dega waan horta koow inaan diintii iyo waxbarashadii iyo kalgacalkii waa inaan xoog gelinaa ayna ka bilaabo karto waa qooska laba qofood isdooranayna waa marka koowaad marka isdooranay waa hooyada inay noqotaa hooyo shacbi wacgelin karto because hooyada waa asaaska guriga oo caruurtii waxbarin karto aabihina inuu noqdo qof lagu daydo uu noqon karo aabo maanta wiilkiisa markuu masaajidka u kaxeey uu dhihi karo alla aabo gabadhaas socota bacda ka qaad oo aabo ayay waa qoftaas kursiga uu kac waa waa exambaleka aabo uu tusi karo hooyada way baraysaa qofka dardiska ahaa xaqa ku lahaa qofka kasoo jeedo waalidka ahaa xaqa uu ku lahaa marka waxaan wuxuu u baahan yahay howl badan in la geliyo iyo wacyigelis uu u baahan yahay kalarka iyo asalka iyo reer hebland ka dhashtay iyo reer hebland ka dhashtay waxaan u kala duwanahay ma laha markana waxaan siinayaa injineer yarow shariif muxuu yahay xaalka injineere aniga waxaan hal hal waxa weeye waddankaasi marxaladda u taagay in laga qaado waddanka waxaa ka jira faquuq midab kala sooc oo weliba aan loo adkaysan karin marka dadka la faquuqo ama la heb sooco inay isu tagaan ay u ta yani ay ay ay ay isu tacdaan raadinta xuquuqdooda hataa hadday ka lifto inay hub qaadaan maxaa yeelay haddii dadkan ay aaminsan yihiin ma maxaa yeelay dadka qabaa'ilkan kale afarta isku sheega oo midabka kala soo awootaan yacni qabaa'iladooda hub bay haystaan kuwan maxaa looga diidaya marka waxaan aniga soo jeedinayaa nin kasta soomaaliya oo laakiin mararka qaarkood hubka xal maaha soo maaha xal kale ma jira mayaad leedahay haddii haddii de waxa weeye hubka mararka qaarkood mararka qaarkood xal waa noqonaya maxaa yeelay de sheekh shariif ayaa inta kahor wuxuu yidhi waxa weeye xal- waa xal weeye me xa- xalaal maaha buu yidhi marka a- sidee bay ooga baxeen isheeg wadankii dhulkii waa laga qaatay waa la socotaa dhul beereedkii dhan lama laha dagaaladii koonfureey ku socdaan marka hadda waxaaba lagu lagu ufinayo inay yihiin al-shabaab yihiin oona ahayn al-shabaab inay yihiin waa la ogyahay marka ayagana say u difaacaan waa naftooda garta marka waxaad Annaga soo dadku jeedinaysaa dulmiyaa ma lihin.
waxaad soo Ah, ah, jeedinaysaa magiisi, in Ridwaanow.
waxaad soo jeedinaysaa in dowladdu ay ay siyaasad cad iyo xeerar cadcad la timaado oo een, muwaadin kasta oo soomaaliyeed eh, cadaaladda uu sinaado ma keenayso anaaba ku yidhahd farmaajo prime ministerka waxaan dhaceen waxaan dhaceen war dadkii ay geysteen dhibaatadan ya yacni kaar magaalada ay iska socdaan kuwii la xirayn hadda in lasii furaa la rabaa waxaa la yidhi aroos qaranaan samayna maxaa aroos qaran cusub maxay tahay we- waa anaga caalamkan ku noolnahay aro- aroos qarankan la sheegaya muxuu yahay marka annaga waxaan rabnaa cadaalad oo shaqaysa m- farmaajo haddii isaga oona hataa u tacsiyeynin oona ka hadlin sideed u malaynaysa inuu dastuur uu ku sameeyo oo arrintan uu diidi karo lixdankii aadan cabdulla cismaan kasoo bilaab ilaa hadda dhibkan waa socdaa marka hal shay ayaa jirta ridwaanow in aan wada fadhiisano oo oo oo- oo dhacdo maaragtay sh- shir dib u heshiisiin dadka la faquuqayo oo baantuuga iyo kuwa kale laangaabta ama laandheer ay dhoono waday ma garatay in lays hor fadhiisiyo Waa gartay.
dastuurkan la sheegayno rewriting lagu sameeyo oo lagu wada hadlo wixii xaq ah maxa oo oo annagana kala haga haddii kala xaqayna waaba dhumay maba ka jirnoba soomaaliya Waaya.
iboorkii haddaad tagtay yaa tahay soomaali matiidaa lagu leeyahay beerihii haddaad tagtad ka bax baa lagu leeyahay marka arrintaas waa inay dhammaata yaa dhammayn karas ummadda soomaaliyeed oo oo- oo diidan faquuqan ayaa isugu imaan karaan ayagoo fursad ay u doodayaan raggan xagga ka maqan iyo dowladda laisu keeno farmaajona waxaan weydiisinaya mar labaad saddexaad iyo afraad inuu arrintaas mowqifkiisii ka soo caddeeyo oo la yidhaahdo idaacadda inuu ka xunya oo inuu ogol yahay aad baa u mahadsan tahay een, wakhtigaana haya aan u gudbo sheekh horseed nuux muxuu kula yahay adiga xalka waxaan dhihi karaa kolley shayga kolka laga hadlayo in la fahma haddii loo baahan yahay cagsigiisaa la raadiyaa dhibaatadan aanu ka hadlayna ama qabyaalada amase faquuqa cagsigeeda waa midnimo iyo walaalnimadii soomaaliyeed marka in midnimadaa iyo walaalnimadaa la raadeeyo eh, la- la raadceeyo oo maaragtay la baadigoobo eh, taas in loo dhaqaaqo oo maanta runtii la isu she- yacni eh, tusaalayaal practical dadka loo sheego masalan waxaanu arkaynaa caruuraheena qurbaha kuu koraya runtii dadka ay isku ekaysiiyaan ma aha aabbayaashood iyo adeeradooda waxa weeyaan dad laga yaabo markaa in ay u muuqaan eg yihiin kuwa walaalahaya eenu hayb sooceyno masalan north america african americanka ama dadkan madowga ah qaabkay u labistaan ama qaabkay u socdaan ama qaabkay u hadlaan dhammaan caruurteenu waxaasay ku tacalluqeen marka in farta taa loogu fiiqo in furiinkan faraha badan ee qurbaha ka dhacayo uu salka ku hayo maaragtay ee- ee midnimo la-aanta in ma aragtay maanta in waddankeenu inuu saa u kala googo-an yahay ama khayraadkeenu iyo badaheenu iska baylahsan yihiin ama da'yarteenu ay badaha iyo qurbaha ku baaba'ayaan oo qaarkood runtii xitaa diinta ay ka baxayaan dhammaan waxaas waxay dib ugu soo noqonayaan waa cuduro ka ratibmay ama ka dhambalmaan odhan karnaa oo ka abuurmay en- en mushkiladan isfaquuqa iyo habsooca iyo qabyaalada marka en, xalka aad i weydiisay waxa weeye midnimadii waxaa hooyada u ahayd ee- ee maaragtay soo afmeeri lahayd in la raadiyo caamo iyo culimo iyo waxgarad iyo dowladba loo dhaqaaqo ugu dambeyn waxaan siinayaa eh, cabdiqaadir axmed nuur cabdiqaadir xalku eh, waa sida haddaan kuu sheegay xalku wuxuu ku xiran yahay de- shacabka soomaalida inay wacyigelin ka helaan arrintaas islamarkaasna dadkaas eh, muwaadiniinta ah loo garaabo garna lagana gar noqo maaragtay qalad ahaa oo taariikhiga ahaa ee soo dhacay islamarkaasna eh, dowladdu oo runtii doorarkeedu sidaan kuu sheegay uu iska hooseeyey wixii ka dambeeyey afartankii sano aan idhaahdo iyadiiba isku mashquulsha inay dalkiiun baaba iyo burbur faham darri ay ka dhacday iyo qax ee ee doorkaas maadaama uu lumay waxa keliyahoo dadka soomaalida laga rabaa waxa weye inay arrintaas ka garaabaan ugana garaabaan dadka walaalahooda ee xuquuqdoodana ay dib u helaan maaragta oo ah inay dadka soomaalida yihiin ummad siman oo walaalo ah kolley sidaasana u arkaa
waayahay aad iyo aad ayaa umahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlaynay faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega guud ahaan geyiga soomaalida waxaa barnaamijka igala qaybgelayey injineer yarow shariif aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la faquuqo kuna nool gobolka scotland ee dalka britain sheekh horseed nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada colombus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wadda ololeh lagula dagaalamaya qabyaaladda cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee london iyo faadimo cismaan maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelya